kamiinka ugu culus ee sida weyn loogu xasuuqay saliibiyiinta etoobiya ayaa ka dhacay duleedka magaalada buur hakaba ee wilaayada ba iyo boqol kolayadan xabashada etoobiya ee kamiinka ku dhacay ayaa ka koobnaa afar gaari oo kuwa ciidamada ah waxaana xilliga la weeraray ay marayeen nawaaxiga deegaanka moodan mooda ee duleedka buur hakaba gebi ahaan gaadiidkii dagaal ee kamiinka loo dhigay ayaa ku dhacay gacanta mujaahidiinta saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa andulus u xaqiijiyay in mujaahidiintu ay si buuxda u xaqiijiyeen guud ahaan goobta lagu dagaalamay iyadoona goobta ay buux dhaafiyeen bakhtiga xabashada etoobiya ee ku halaagsamay gacanta mujaahidiinta inta la xaqiijiyey konton iyo toddoba ka tirsan ciidanka etoobiya ayaa midadkooda looga cararay goobta iyadoo kuwii soo haray ee ka baxsaday kamiinka ay u firxdeen dhinaca magaalada buur hakaba sidoo kale firxadka qaar ka mid a ciidamada etoobiya ayaa ku yaacay dhanka dhulka duurka ah kuwaasoo ilaa iyo hadda aan meel lagu sheego lahayn sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa inta dagaal ka socday madaafiic ku garaacay xerada ciidamada xabashada etoobiya ee degmada buur hakaba gantaalaha mujaahidiinta ayaa la xaqiijiyay inay gudaha u galeen xerada ciidamada xabashada etoobiya iyadoo goobjoogayaal ku sugan gudaha degmada buur hakaba ay xaqiijiyeen inay arkeen uurada cirka isku shareertay dhanka magaalada baydhabana waxaa lagu beegsaday kolonyo ciidamo etoobiyaan gurmad ahaan u soo aaday saaxiibadooda lagu gumaday duleedka buur hakaba kolonyadan ayaa iyana halkaasi waxaa loogu gubay laba gaari oo kuwa gaashamana sidoo kale waxaa jira tiro halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqotay sidaah ayay tirada gawaarida laga gubay ciidamada xabashada etoobiya waxay ku maraysaa lix gaari oo u badan kuwa dagaalka oo ay isticmaalaan milatariga etoobiya degmada buur hakaba ayaa sidoo kale mar kale waxaa ka soo baxay ciidamo kale oo gurmada kuwaasi oo ku sii jeeday halka uu dagaalku ka dhacay ayaa iyana waxa ay la kulmeen qarax xooggan oo lala helay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen gaariga qaraxa lala helay oo noociisu yahay cabdibile ay saarnaayeen ciidan ayaa gebi ahaanba halkaasi ku basbeelay waxaana uu ku biirayaa tirada gawaarida maanta la gubay wadarta guud ee gawaarida ciidamada xabashada etoobiya maanta looga gubay waddada isku xirta buur hakaba iyo baydhaba ayaa ah toddoba gaari oo dhammaanba burburay ilawareejo ku sugan deegaanada ka agdhow waddada isku xirta baydhaba iyo buur hakaba ayaa xaqiijinaya in weli la maqlayo dhawaqa qaraxyo xoogan oo ka dhacaya laamiga waxaana la filan karaa in khasaaraha oo intan kasii bato